waryeelka madasha aragti wadaagga ee heritage sanadkan waxaa lagu lafagurayaa arrimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka agaasimaha hay-adda heritage oo iyadu shirkan soo qabanqaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arrimaha nabadda iyo dhaqanka kasoo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisyada kala duwan ee arrintaasi laga sameeyey
marka hore waxaan rabaa inuu mahad celiyo dowladda Djibouti madaxweynaha Djibouti waxaan kaloo rabaa inuu celiyo mahad celiyo dadka Djibouti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo caqligooda iyo noo furay si sharaf leh nolosha dhaweey marka hore mahad celinayna marka labaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya waxaan uga mahad celinaynaa intooda badan oo la jooga wasiiradii oo ra'iisul wasaaraha hogaaminayo inay noo soo qasdiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay soo ka soo tageen ayagoo og shaqadan ay tahay shaqa muhiim ah oo shanta Soomaali looga arinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay colaadaha ka jiraan saddexda maalin soo socota noo xumi doona shirka maanta ka mid tahay labada galin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo soddon iyo shan iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmi cilmiga iyo caqliga isu geeyeen wixii ku soo heleen laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtida hore shirka sanadkan kuwii hore muxuu kaga duwan yahay dadka aad casateenna maxaad leedahay shirka way ku soo biirin doonaan waxaan shirka sanadihii hore waa ka duwan yahay sanadba sanad ka dambeeya dadka shirka imaanaya waa ka sii bataan inta hore tan labaadna marxaladda la marayo oo ah soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateyn tubka laga qaaday in soomaaliya diinta laga cafiyey in soomaaliya ay ku biirtay bariga afrika in soomaaliya ay u socoto in ay lugaheeda ku istaagto in atmis maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii u muhiimsan halbowlaha dowladda waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto caqabadana waa jiraan oo waaweyn waxaan isleenahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dowladda soomaaliyana u hayso ay u hayso maxaa la dhahayey rabitaan weyn ay u qabto siduu sheegaba ra-isul wasaaraha alkudhigid dowladdan wuxuu ahaa soomaali nabad ah dunida soomaaliya heshiis ah dunida heshiisla ah marka inay ka go'an tahay dowladda soomaaliyana in ay heshiisiinta soomaaliya dhab heshiisinta qayb ka qaadato dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaayay soo xaadira sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan annaga waxaan ku talagalnay laba boqol iyo konton qof waxay ku soo dhammaatay lix boqol oo qof oo maanta joogta wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka jabuuti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka warramay kaalinta jabuuti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay marka kolley waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mawduucan ay qaateen oo mawduuc aad iyo aad u muhiima marka nabadda laga hadlayo laannu nabadda la'aanteed wax alla wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto waa kii ilaahay noo sheegay labada shay ee biniaadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayey kolkuu yidhi acamahum min juuc waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahy waxa ugu horreeya inuu wax cuno waamanahum min khoof baa kuxigto wuxuuna nabadgelo ka siiyey ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay soomaaliduna wax kastay ka sheegtayoo nabad baa caana macaan banan waxaan ku naqaanaa innigu xaggaana waa inigi nabad baa naas lanuga leh runaantii warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mawduuca ugu muhiimsan ee in laga hadla ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay geyiga soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta mawduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh islamarkaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay furo u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba annaga ka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo soddon iyo laba sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay soomaaliya daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis caruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran soomaali heshiisah dunidana heshiis la-ah
sage siciid faarax v o e jabuuti